bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah qaar ka mid a culamadu diinka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo xabadda ka socota magaalada laascanood ee xarunta gobolka soolo dagaal maalintii shalay galay ayaa ka socda duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolkaasi soolo hay-adda maareynta masiibooyinka iyo weliba sidoo kale safaradaha dowladaha sacuudi arabiya iyo britain ayaa ballan qaaday inay bilaabi doonaan gargaar loogu talagalay shacabka ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya waxgaradkii odayaasha dhaqanka ayaa soo dhoweeyey maamul dhowaantan loo magacaabay degmada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe barmawdiinka puntland ayaa ku baaqay inaan la qabyaaladeyn dagaalka ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolkaasi sool akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalkaasi maraykanka ayaa iyadoo ballan qaada inay ka hortegi doonto dhilalka sharci darrada ah ee ka dhaca qaybo ka mid ah dalkaasi maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen oo qodobadayna wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran qaar ka mid a culamaa udiinka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi kenya ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalada ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka soola sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid ah culamaudiinka magaalada nairobi ayaa sheegay in xilligan aan loo baahnayn muddo soddon sanaha magaalo nabad ahayd inay xilligan ay ka dhacdo xabadda waxaana sidoo kale uu ku baaqay in si deg deg ah dagaaladaasi loo joojiyo iyadoona sidoo kale maamulka somalilan ugu baaqay dadka degaanku inay wadahadal ay galaan sheekh maxamed cabdi umal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in magaalada laascaan ay ahayd sanadihii ugu dambeeyey meel dadka badan intaay kusoo horitaan nabadeeda islamarkaana xilligan aan loo baahnayn inay xabadday ka dhacdo sheekh maxamed cabdi umal oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi aada iyo aadna ay tahay in loo ilaaliyo loona hormariyo iyadoo deegaamada kale soomaalida intooda badan qaraxyo iyo nabadgelyo xumo iyo dhibaatooyin iyo muwaajahaad ka jireen haddana muddadaasi deegaamadaasi inay nabad iyo horumar iyo istiqraar ay ku noolaayeen waa wax lagu farxo ayna tahay in la sii xoojiyo oo aan dhaawac loo geysan laakiin waxaa ka duwanayd magaalada laascanood dilalkaa dhacaya muddada soo socday mas-uuliyaddeeda waxaa iska lahaa inay ama meel ku sheegto ama soo afjarto xukuumaddii meesha ka talinaysa yaa samaynaya yaa dadka laynaya yaa dadka ikhtiyaalaya maxaa ka duway magaalooyinkan magaaladan magaalooyinka kale waa su-aal isweydiin loo jawaab uga baahan xukuumadda xukuumaddu waa ku fashilantay inay arrintaa iyo malafkaa iyo faylkaa inay xalliso waana wax iska cad cid walbana isweydiinayso nin walba maxaa dhacay see wax u jiraan qodobkaasi waa qodob muhim ah qodobka labaad ee mudan in la tilmaamo wuxuu yahay dadkii deegaanku markay u adkaysan waayeen oo sabri waayeen oo ka kacdoomeen oo mudaaharaad ka kiciyeen oo arrintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyey ee xukuumaddu bixisay ma habboonayn inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn jid kaloo wax lagu halliyaa la heli karay saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinayay in xabad lala dhacay ninna garowsho ku heli maayo iyaduna sax ma ahayn mowqif saxa ma ahayn gartu allay leedahay gari allay leedahay midda saddexaadi waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go-aan ayagu ay maslaxo bideenna ku dhawaaqeen oo inay soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ah ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahaay mana aha mana munaasibku ma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax maahayn meel kaloo la mariyo jid kaloo looga wareegaa la heli karay kullu daalika waa khaladaad isfuulay oy tahay in la caddeeyo anoo og soomaaliga maanta joogaayey akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabyaalad yahay oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabyaalad iyo dhalasho anoo og ayaan haddana aana danka lahayn xaqa inuu caddaadiyo sawaabka muhim ah
sheekh maxamed cabdi umal ayuu kaasi hawa ka hadlayay in la joojiyo dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhinac kalena culamaudiinka deegaanada puntland ayaa ku baaqay inaan la siyaasadayn isla markaana la qabyeeladayn dagaalka ka socda magaalada laascaano xarunta gobolka sool waa kuwa qaar ka mid culamaudiinka oo iyaguna arrintaasi ka hadlaya
sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka mida culimada puntland ayaa xadgudub ku tilmaamay in argagixiso lagu sheego dadka ku nool magaalada laascaanood iyaga oo la xasuuqayo wuxuuna sheegay inaanay bannaanayn in la daadiyo dhiigga qof muslima taa beddelkeedna loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadgelyada si uu u badbaado inuu daato dhiigga muslimiintu shiikhu waxa uu hadalkan ka yidhi waraysi uu siiyey tiifiga dalsan garowe waana meelka dhac iyo xadgudub ugu horeyn lagu xadgudbayo islaamnimada iyo iimaankii lagu xadgudbayo dhiigga qofka muslimka ah oo in la daadaya ay xaaraanta ahayd marka artaasi wataas midda labaadna dagaalkaas sida aynu wada ogsoonnahay waa dagaal siyaasadeed waa dagaal nasiib darro ah oo sida aynu la wada soconno maamulka somalilan ayaa wuxuu doonayaa gobolka sool inuu si xoog ah uga mid noqdo arrintaasina sax ma aha marka hadda ka horna anigu waa ka hadlay oo mowqifka aan ka taagnahay waa caddeeyey mar labaadna waa ku celinayaa mowqifkaasi waxaa weeye maamulka somalilan waa inuu ixtiraamaa oo uu tixgeliyaa rabitaanka shacabka waxaynu arkaynaa reer sool haddii awal kala qaybsanaayeen meel kastoo ay ku kala jireen maanta waa mid isimadoodii siyaasiyiintoodii aqoon-yahankoodii raggoodii iyo dumarkoodii dhallinyaradoodii waa mid waxay u midoobeen inay midnimadii soomaaliya ee midda ahayd meesheeda ay kasii wadaan sidoo kale waxa uu shiikhu ka digay in la qabyaaladeeyo dagaalka ka socda magaalada laascaanood waxaana uu booriyey nabadgelyo iyo alle kacabsi ka mid tahay kow in la qabiileeyo oo la yidhaahdo dagaalka qabiil baa wada ama somalilan la yidhaahdo qabiil hebel baa wada arrintaas sax maaha dagaalkan nidaam siyaasadeed baa wada ee qaraar ku qaatay gobolka sool inay ka mid noqoto marka dadka qabaa'ilka ahi waa dad walaala ah waa dad inta bini aadan wadaaga waa dad islaama waa dad isdhalay waa dad wax walba wadaaga dad iyo dalba wadaaga marka qabaa'ilkii dadka xigtada ah in cuqdad la dhex dhigo arintaas sax maaha dhinaca kale waxaan ka digayaa hadalla waxaa soo yeryeeraya yaamaha kan ah in argagixisu ay la dagaalamayso maamulka somalilan arintaas iyaduna waa gaf meesha waxa ka hadlaya oo ku midaysan waynu arkaynaa waa isimadii odayaashii ee dumarkii raggii siyaasiyiintii waxgalkii oo dhan marka in la yidhaahdo lagu shaabadayo waa argagixiso taasna macnaheedu uu yahay dhiigoodu waa bannaan yahay arrintaas sax ma ah isagoo hadalkiisa wataa waxa uu somalilan ugu baaqay inay sadad baxaan gobolka sool maadaama aanay raalli ka ahayn dadka gobolkaasi si loo gaaro xal nabadgelyo
waagaag warkaasina inta aynu ku dhaafno hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee safaradaha dowladaha u k sacuudi arabiya ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan gargaar la gaarsiiyo dadka ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya waryaheena maxamed alfa ayaa warkan inoo haya warkaasi dib ayaanu ku soo laaban doonaa magaalada gaalkacyo waxaa ka socda weli dadka iyagu ku dhaqan ay wadaan sidii ay u taageeri lahaayeen dadka ah ee dagaalada u magaalada laascaano ka socda dhibaatooyinka ay kasoo gaareen waryaheena dhagajuna ayaa warkan noo soo diray faryo tobankii higara ahadee guddida lahaa cuqaashu la socotay iyo hosiba culimadii maalintii labaad oo xidhiir ah ayaa gurmad ka socda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaas oo lagu garab istaagayo dadka ku dhaqan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo ka socdo dagaal maalintii saddexaad galay oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka gurmadka laga diraya magaalada gaalkacyo ayaa u badan daawooyin kooxo caafimaad cunooyinka fudud iyo dhiiga si loo baxnaaniyo dadka reer laascaanood ee ku waxyeeloobay dagaalka tiifiga dalsan ayaa ku boqday goobaha gurmadka haweenka reer galkacyo oo ku jira shaqada gurmashada walaalahooda reer laascaanood
faryo tobankii higara ahadee guddida lahaa cuqaashu la socotay iyo hosiba culimadii siba garaajaha macgara habkii allaha galo siba garaajaha macgara habkii allaha galo ogeesi baa tahaya weli higa gadaal ha marin ogeesi baa tahaya weli higa gadaal ha marin hadalka uu yidhi haraad baba igaga baay dhahayaa madaxweynaha ina cumar geelle ina cumar geelle waxaan u sheegayaa gabadhii uu saadiq john siiyey ma aha xasan sheekh maxamuudna uu uga dhigayay shuhuudda ismaaciil bahalkii muuse shaanina uu uga dhigayay maaragta markhaantiga ma ahan muuse ma ismaaciil cumar geelow waxaan kuu sheegayaa meeshan waxaa la yidhaahdaa daraawiishta daraawiishta horey bay caddaan iyo madowga gumaysi uga diideen adiga oo maaragta jooga meesha magacleeda gumaysi ku noolo faransiisku gumaystana oo soomaalida aad ahayd gumaysi kaa qaadayna waxa weeye maanta inaad kaba hadashid oo inta muqdisho tagtid aad tiraahda aniga masiirkeeda ha laygu soo wareejiya anaa dhexdhexaadinaye horta kuuma eka kuumana magaciisaysa horta meesha
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka maraykanka ayaa sheegtay in sharcigii ku saabsanaa hubka xakamayntiisa ee dalka maraykanka in dhowaantan maxkamadda sare ee dalkaasi ay soo saari doonto arrintan ayd kadib markii dhacdooyin isdabajoog ah dad badan lagu dilay ka kala dhexeen qeybo ka mid ah dalkaasi maraykanka madaxweyne baiden ayaa hore u sheegay in hubka la mamnuuci doono islamarkaana sharciyo cusub loo soo saari doono taa oo xakamayn doonta dilalka qorshaysan iyo weliba kuwa sida tooska u fuliyaan kooxaha gaangiska ee ka dhaca dalka maraykanka ay yareyn doonto guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegaysanaysan idaacadda dalsan caawa nageeta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel